madaxweynaha dowlad goboleedka hiirshabelle ayaa magaalada jowhar ee xarunta maamulka hiirshabelle ka daahfura mashruuca daryeel bulsho oo ah mashruuc loogu talagalay in lagu daryeelo haweenka iyo caruurta ku nool deegaanada maamulka hiirshabelle munaasabada lagu daahfuraya mashruuca ayaa waxaa goobjoog ahaa mas-uuliyiin ka tirsan labada gole ee maamulka hiirshabelle mas-uuliyiin ka socda dowladda federaalka soomaaliya iyo marti sharaf kale wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee maamulka hiirshabelle iyo wasiirka wasaaradda qorsheynta maamulka hiirshabelle ayaa si wadajira uga hadlaya muhiimadda mashruuca balyaan leeyahay mashruucan inuu jallaqsi ka furmo waxaanan cod dheer ku leeyahay inaan degmooyin kaloo badan oo hiirshabelle ah bacdiba ay hadda noo casuuman yihiin unisef iyo cid kastoo naga taageeraysay xaaladaha hiirshabelle ka jiro oo marna fatahaadda marna abaarta webiga shabeelle oo dhan degmooyinka ku yaalla waxay u baahan yihiin in la caawiyo carruurta
in aan daafurno oo madaxweynuhu noo daafuro mashruucan c s s b oo markii ugu horreysay laga hirgelinayo hirshabeelle mashruucan waxa uu ku yimid markii madaxweynaha uu socdaalkii nabadda ku marayay degmooyinka hirshabeelle dhanka bariga wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada waxaa ugu jirtay ballanqaadka in in ka badan shan kun oo qoys oo dadka nugul ah oo hooyada iyo caruurta ah ee degmada jallaqsi mashruucaas la soo gaarsiiyo madaxweyne waa ku faraxsan nahay dhanka kale wasiirka wasaaradda qorsheynta dowladda federaalka soomaaliya ayaa sheegay in dowladda federaalka soomaaliya ay kaalmo muhiima ka qaadan doonto dardargelinta mashaariicda arrimaha bulshada mudane madaxweyne tan waxay daliil u tahay sida dowladda federaalka soomaaliya ama xukuumaddan qaran ay u diyaarsan tahay in dadkeena nugul ama ay yihiin dadkeena grassroots jooga sidii gacanta dowladnimada ama ay u dareemaan ay u gaarto waan ognahay maala budgetka ama maala ama maala waxyaalaha resourceka aan haysan aad u yirhiin saas daraadeed waxay keentay inaan maala donaska aan engage garayna aan dhahno maala dadka nugul waa inay maala aan aad loogu taageero sidii maala isku soo gaari lahaayeen saad ka warqabtiin maala cimilada isbeddelka cimilada wuxuu noqday aafa ama maala dhibaatooyinka joogtay noqdeen madaxweynaha dowlad goboleedka hiirshabelle cali cabdulaahi cali guudlaawe ayaa sheegay in xilligan loo baahnaa hirgelinta mashruuca daryeel bulsho runtii mashruucaanu xilliguu ku soo aaday waa xilli baahi badan loo qabay sanadii lasoo dhaafay saad ogtihiin dalgoodii waxaa baabi'iyey fatahaado ku soo nonoqday oo ilaa saddex sano afar sano isdaba joogay sanadkaana haddana abaaro ayaa ka dhacay oo dadkii xareedda tacbo jiray iyo dadka xoolaaleyda ahayba aada u saameeyey waa markaa laba duruufood oon kala liidan ciddii beera tacbo jirtay ee ku dhaqneeday beeraha noloshooda ay ku tiirsaneedna waxaa aa saameeyey fatahaadihii ciddii xareedda tacbo jirtay iyo ciddii xoolo dhaqaysana abaariyaa saameeyey runtii waa culeys iska daba yimiday ilaahay waxaan leehay ummaddan ha ka qaado laakiin mashruucaanu hadda xilliguu ku soo aaday waa xilli baahi badan loo qabay waa markii ugu horreysay ee deegaanada maamulka hiirshabelle laga hirgeliyey mashruuca daryeel bulsho kaa oo loogu talagalay in lagu daryeelo caruurta iyo haweenka